aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir aana soo qabto dhegeystaha ugu horeeya ee aarahdiisa inoo soo diray assalaamu calaykum waxaanu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa mustaqiim oo ku nool deegaanka kunya barow haddaan isku dayo jawaabta dhaliinta tahriibaysa kaalin weyn ay ku leedahay dowladda federaalka waayo dhulkii ay degganaayeen waa laga ciiriyey wixii shaqaysan lahaana ma haystaan meel ay ka shaqaystaan waayo shaqooyinkii waxaa la wareegay ajaaniib marka waa lagu kalifay weligay kuma fakirin tahriib dalqan iyo allaahi ugu beeray isagaan ka difaacan horarka assalaamu calaykum bahda alfurqaan waxaannu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa aamino maxamed ibraahim oo joogta jubbada hoose gaar ahaan jamaame haddaanu sii gudgalo tahriibka horta tahriib dalkeena soomaaliya tahriib waa wax hadda ku cusub waxaana ku soo kordhiyey dowladda federaalka ee uu xasan gurgurta madaxa ka yahay iyo shirkado kale oo shisheeya gaalada asalka ah waana saliibiyiinta diinteenna iyo dadkeena raba inay dhulka ku daraan ugu dambeyn halkan waxaan fariin ugu dirayaa dadkayga soomaaliyeed meel kastoo ay ku sugan yihiin waxaan leeyahay iska ilaalsha shirqoolka gaalada gaar ahaan gurguurta iyo wixii la halmaala gaalo allaha jebiyo assalaamu calaykum dhammaan waan idin salaamay warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa suhayb oo jooga deegaanka kunya barow ee shabeellaha hoose walaal haddaan u gudbo su-aasha dhallinyarada soomaaliyeed waxaan u sheegi lahaa inay ka joogaan tahriibka ani waxaan ugu baaqi lahaa inuu u shallayn tahriibka dardaarankaygu waa in la iska daayo tahriibka xasan sheekh wuxuu rabaa inuu baabiyo dhallinyarada ayuu rabaa kadibna khayraadka uu allahna siiyey inuu u gacangeliyo ayuu rabaa dowlada shisheeye sida marar badan bala arkay markayn iyaguna gaadaan dhallinyarada dalkeena soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu gallad oo jooga kunya barow wuxuuna yidhi tahriibku waa fikrad khaldan oo dhallinyarada looga dhaadhiciyay inay ku helayaan nolol ka wacan tan waddankooda hooyo taallo teeda kale dadka tahriibaya micnaheedu ma ahan inay waddankooda ka waayeen nolol wanaagsan mana jirto xaalad ku qasabtay inay naftooda halisgeliyaan ee keliya waxay ku degmayaan sawirka sare ee waddamada shisheeye kaasoo muujinaya nolol qurux badan amaba horumar balse taa beddelkeeda markii ay tagaan dibadda ayaa waxay la kulmaan dhibaatooyin nooc walba leh dhanka dowladda federaalk ayaa kaalin weyn ku leh inay dhaliinta dalkooda hooyo ka doorbidaan dalal shisheeye iyo nolol dulinimo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamay walaalaha alfurqaan jimco mubaarak waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa nasra maxamed cabdulqaadir oo joogta deegaanka kunya barow haddaan u gudbo su-aasha furan jawaabteeda korarka tahriibka waxaa sababay in dhallinyarada cadaadis dhan weliba ay kala kulmaan dowladda federaalka sida dil amni darro baad barakicin canshuuro aan xadidnayn iyo sicir bararka maciishadda taasoo ku qasbaysa dhallinyarada inay dhulkooda hooyo ay ka tagaan iyagoo u arkaya nolosha dalaalka shisheeye tala inay wanaagsan tahay kaalinta ay ku leedahay dowladda federaalka ayaa ah inay dadka u gacangeliso dowlada shisheeye iyaga oo si xuriyada ugu nool waddanka halka ay dadka soomaaliyeed ay dhibaatooyin baan ku haysaa gabar magaceeda u qoran yaha caynaa oo ka mid a dhegeystayaashana waxay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda taxiya waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu wallaahi horta haddii aan runta ka hadlo weligayga ma tahriibin haddana ma rajaynayo inaan tahriibo waayo waxaan ku noolahay wilaayo islaami ah mana ku arag waxyaabo i u qasbaya inaan tahriibo waxaa u sababahay in dhallinyarada dalkooda ka carran ay dal kala aadaan waxay tahay in habeeniyo maalin la dhaco lana dilo goobahoodii shaqana lagu wareejiyey shirkado shisheeye oo caddaan iyo madow ah iyo weydiinta canshuuraha xaddhaafka ah ayaan u sababay anigu dowladda ridada ayaana ka dambaysa iyada ayaana hor uu socod u ah shisheeyaha dalka kusoo duulay oo u soo dhigtay baabi'inta ummadda muslimiinta ah waxay geestaan shisheeyaha waxaa mas-uulka ah xasan sheekh iyo dowladdiisa iyagana ka dambeeya haddii aan u gudbo sida ay ugu lug leedahay dowladda tahriibka xargaha goosta ayaa waxay tahay dhaca joogtada oo geestaan ciidankooda iyo barakicinta bulshada oo ka sameeyey xasan dal xaraashe magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda assalaamu calaykum raadiya alfurqaan waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdinaasir oo jooga baar dheere su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo tahriibka xargaha gooste ee ka jira soomaaliya waxaa gadaal ka riixaya xasan gacan taagte iyo shisheeyaha ku soo duulay dalkeena soomaaliya waxaana u sabab ah in dhallinyarada ay tahriibaan shaqola'aan bahsan oo ka jirta meelaha ay maamulaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha haddaba kuwa raba inay tahriibaan hadda markaad baxdid waxaa imaanaya shisheeye kala duwan oo qaata khayraadkaaga haddaba kuwa maqan waxaan leeyahay sida tan warhooy dhulkeenna waa dahab dhegaha ku qoobsada qofkii dheef doonayow kaalay oo ka dhadhig adoo dhoof ku dhiman